xildhibaanka haysida aqlabiyadda inta badan shacabka ka nool deegaanada koonfur galbeed soomaaliya oo mar soo jaraa'idka qobadi xafiis jeybay dhowo xildhibaan idriis cabdi daktar yamayba sheegay ini lambaahanyo doorashada ku dhihi doonto koonfur ursi inihii haata toolo ku fiirsadii si faylana xildhibaaneen fiiriyaan waana inkufay jignaadaan si hogaanka dalkudhanka dhiibalang mudun yeeri xildhibaanka
hadda waxaa jiro maxaa lalehay isbeddel siyaasadeeda jirto oo maamul goboleedyada waxaa jiro maamul goboleedyada sidii koonfur galbeed jubbaland iyo puntland waxaa ka socdo xaalad maxaa lalehay doorashooyinaa ka socdo oo hadda bilaabmaayo waxaa la rabaa lixdan beri gudahooda inuu ku dhiso maxaa lalehay guddiga doorashadu ay ku sameeyaan waaye baarlamaankan koonfur galbeed waxaa la rabaa isbeddel inuu dhaco annagu waxaan rabnaa maxaa la dhahayay ummaddan musharaxiin badan aa la sheegay ilaa saddex iyo toban gaarayso waxaan rabnaa musharax ummaddan badbaadin karo oo bara dadkii barakacay soo celin karo oo ummaddan maxaa la jidid u furi karo waa inaan ka fiirsanaa ninka annaga aan dooranay xildhibaanka yamayba xusay iniya mudantoyni ulgoone ee lakafiiriyi maamul goboleedyada jubbaland iyo koonfur orse haanaase usaka aadayay iniyo iyo maamul goboleedyada musuq maasuqu unkuhunku jara markii lanfiiriyo dowlad goboleedyada kale si aan dhiida doorasho xor iyo xalaal ehna lambaahanyay baarlamaanka koonfur olse in usahabii guddigii doorashada shacabkana aan heeli lahay waana aan ursaamo lahay lankii qobodo lahay helka koonfur olse naftirkooda musharaxiinta waxaa ku dhex jiro dad dana gaaray wato marka annagu waxaa rabnaa shacabkaan nin badbaadinaya ninaan dembi ka gelin hadday ku shubasho dhacdana oo ay soo farageliyaan ama dawlado shisheeye ahaadaan ama maxaa lalahay dad khaas ah ama ahaadaan ama dawlad dhex ha ahaato waxa waaye haddii wixii corruption ay ku dhacaan waa ku celinayna annaga shacabka annagaa matelino xildhibaanadii u dhaartaana annaga waxaa annagoo la kaashanayna beesha caalamka annaga waxaa rabnaa si dimuqraadiyadda inay doorasho ku dhaco ninka la dooranaayona ahaado nin aan dembi dalka iyo dadkaba ka gelin waa inaan ka fiirnaa ninka la dooranayo naftirkiisu uu yahay waxa waaye waxaan u joogno halkan annaga markhaatiyaan nahay shacabkiaan matelaynaa cid aan kaga hebaysanayno ma leh codkeenan meel dheer waa tegaya waa codkeenaa wuxuu yahay maxaa la dhahay degraatu yahay waxa waaye shacabkaan matelaynaa annaga kama siisanayno laakiin waa inaan fiirsanaa yaan dooranaynaa maxaa la dhahay dadkii hore oo xilka hayay oo mas-uuliyiintu ahaa ma waktigood waa dhamaa annaga deegaanadaan deganaya koonfurta soomaaliya waay waxaan ka hadlayno waa jubbaland iyo koonfur galbeed waay maxaa lalahay inaan iska fiirsanno qofka hoggaan u noqon lahaa waa labada maamul goboleed oo dhibaatada ugu xoog badan ay ka jirto waay oo dadkooda ay barakaceen oo labada webila oo corruptionka ugu weyn uu ka socdo waay yaa u dhiibi karnaa markaa waxa waaye cid alle ciddii dembi ka gashay waxa waay waxa waaye waa waa annaga waxaan u joognaba waxa waaye inaan qorno waay wixii jiro waa laga ogyahay meel kastaa laga ogyahay qof kasta oo qofkii ummaddan bulshadaan dhibaato gaarsiiyey waa lala xisaabtamaa saa ka hadda ad ka warqabtaan maamulkii la yidhaahdo maxaa lalahay keliga shanaad ninkii meesha mas-uulka ka ahaa xaaladiisa waa ka warqabtaa nin walbo dembi meeshaan ka gala waxaa maalinaya maalin maalmaha ka mida waa la qabana markaan annaga aan dooranno nin xalaal ah ummaddan wax u qabanayo dembi aan ka gelin maxaa lalahay bulshadaan badbaadin karo soo celin karo nidaamkii iyo kala dambayntii sidoo kale xildhibaanka mayba ku hadalay dowladda federaalk soomaaliya uusoo shaaciyey inay dowladda xildhibaanada mooshinka noolka iyo fadaayaan inay carqaladeeyaan taasniga xildhibaanada usu ku mid ayee marna aan qaado doono aanan ogolaado doono inayoo ka rahaan xukuumaddan iyo eetaha tagtoosa fayl on guud u hayta shaqadii yowna difaaca doonaan inta unku dhiman muddo howlootiye markaan taas taas waayo kan kale dhinaca dowladda dhexe waa ka hadalnay dowladda dhexe laba sanaa u dhiman annaga xildhibaanada laba sanaa noo dhiman hadda maaha inaan mooshin iyo wax ka keenno maxaa lalahay ha dhamaystaan ra-iisul wasaaraha ha dhamaysto madaxweyneha ha dhamaysto laakiin hadda waxay ka dambeeya ha laga fiirsada ninka annaga aan dooran doono markaan waa yaan la fududaanin mar walba u fududaasha ah wax ku dhaca dhibaatooyinna waa yimaadaan xildhibaanka usi guud un kor maray arrimo wadanka iyo hadal iyo imayba laku fiiriyi koree markii laanis aruuriyey ini siyaasad isdiidan ku jarta wadanka hoob ahaado fadhi xukuumadda iyo baarlamaanka dowlad goboleedyada iyo weliba dowladda dhexe hanase dhammaantooba mushkilad lutahayta ah geedige nabado horumarka wadanka iyo hakukobadowka iyo riidhaanku nagadowka aafooyinkii iyo burburkii soddonkii sana ku dareeray wadanka dhexalsiiyey dadkii dalkana riidan dhiki